jaamaca waa mahadsan tahay marka hore dadkan maanta ka banaanbaxayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa lagu qaasi karaa ilaa dhowr boqol oo qof kuwaasi oo ka banaan baxay xerooyinka afarta ah sida ifo iyo sidoo kaleeta ifalabo dhagaxle iyo xagardheer banaanbaxan ayaa dadkan waxay markaasi sida iyagu ay sheegayeen uga cabanayeen arrin intii muddooyinka ugu dambeysay hadalhaynteedu ahayd kadib markii ay dadka soomaaliyeed ay hadalhayeen in mid kamid ah saraakiisha jamhadda onlf oo markaasi dowladda soomaaliya waa sida iyagu ay dhaheen ay u dhiibtay dowladda etoobiya taasi oo muddooyinka u dambeysay hadalhayntay ahayd taasi ayaa markaasi sida ay sheegeen dadka banaanbaxayay ayay arrintan markaasi xiriir la lahayd amaba dadkan ay ku muujinayeen darankooda ku aadan arrintaasi xeryaha laga banaanbaxayay ma iyagoo dhan baa laga banaanbaxay mise hal xero ayaa laga banaanbaxay banaanbaxan jaamaca wuxuu ku ekaa dhammaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaabo dadku saaka sagaalkii ama saddexdii subaxnimo ay isugu soo baxeen taasi oo ay lulayeen calamada soomaaliya kan markaasi aan idhaahde iyo weliba iyagoo markaasi eroyaday ku dhawaaqayeen ay kamid ahayd waa sida iyagu ay sheegayeen inay ka xoyeen arrintaasi ku aadan ninkaasi loo diibay dowladda etoobiya marka xerooyinka oo dhan bay dadkan ka banaanbaxayeen saaka yaa abaabulay banaanbaxa intaa la eg marka jaamac markii aan weydiiyey dadka barnaamijkan banaanbaxa waday waxay ii sheegeen in aan la oran karin markaasi shaksi ama laba qof ama shan qofa soo markaasi abaabushay ay tahay mid ay ka siman yihiin dhammaan dadka ku dhaqan soomaalida sidoo kaleeto lama oran karo oo keliya waxaa ka qaybgalahayay dadka kasoo jeeda gobolka soomaalidu ay degtay etoobiya amaba ogaadaya loo yaqaano waxaa sidoo kale qayb ka ahaa dadka soomaalida iyagu xerooyinkan kusii dhaqnaa amaba sii joogay taasi oo dhammaantood ay arrintan ay ka sinaayeen marka aad fiiriso dareenka dadkii banaanbaxayay iyo halkudhigyadoodii maxaad nagala wadaagi kartaa jaamac inta badan dadkan waxay ku dhawaaqahayeen arrintaasi ku aadan ninkaasi sida la sheegay loo dhibay dowladda etoobiya iyagoo sidoo kale markaasi dadkan ku dhawaaqaya eronya ay kamid yihiin madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo sida aan ku dooranay arrintan maysan noqonin kamana filaynin arrintan jaamac waxaa xusid mudan goobahan maanta dadkan ay ku banaanbaxahayeen oo ay arrintan uga soo horjeedeen waxay ahayd meeshii bilo ka hor ay dadka ku dhaqan xerooyinkan ay ku qabteen banaanbaxa islamarkaana ay ku taageerayeen doorashadii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dadka qaarkood ayaa waxay kuleeyihiin goobtan waxaan ku xasuusanaa bilo ka hor in anagoo faraxsan oo dareenka anaga la cadiri karin inaan ku taageerayno madaxweynaha maantana ay tahay nasiib xumo in erayo markaasi isaga aan uga soo horjeedno in aan markaasi aan samayno marka taasi ayaa waxay tahay mid inta badan dadka ay ku dhawaaqayeen banaanbaxayay maanta